hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankayo dadaalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeeiyo iyo hayin dulqad badan
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta hawday nagala socotaa kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinaba meel welibood joogtaan iyo si waliba maqalka raadiyuhu idiin soo gaadhayo kusoo dhowaada barnaamijka haweenka ee raadiyaha sanguuni halkaad naga dhageysanaysaanna waa sideetan iyo toddobo dhibic toddoba meekartis dhuubley nawaaxigeeda barnaamijka haweenka ayaa alaabaad ka dhageystaan raadiyaha sanguuni saacaddu markii soo gaadha hadahan dhegeystayaal waxaa barnaamijka idiin soo saartay islamarkaana idinla socodsiinaysa intuu hawada ku jira hadduu allaha uudul ogolaado anigoo ah firdows axmed cabdi barnaamijka ayaan uga hadalnaa haweenka soomaaliyeed iyo horumarkoodii mustaqbalka dhow waxa iigsanayaan toddobaadkanna barnaamijka waxaan uga hadlaynaa gabdhaha wax ka barta xarumaha farsamada gacanta ee degmada dhoobley oo codsaday in maalgelin loo sameeyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan
haweenka barta farsamada gacanta ayaa kusoo badanaya magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose iyadoo loo furay goobo u gaar ah haweenka oo lagu baro xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta farsamada gacanta oo ka kooban noocyo kala duwan waa mid ka mid a xirfadaha ay sida weyn uga faa'iideen daayar badan oo soomaaliyeed waxayna hadda ay shaqo aburu noqotay dhalinyaro aad u tiro badan kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho islamarkaana ka maareeya noloshooda iyo tan qoysaskooduba magaalada dhooble waxaa ku yaala xarumo lagu barto farsamada gacanta iyadoona ay jirto mid u gaar ah haweenka ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose gabdhaha soomaaliyeed waxay kaalin muhiima ka qaataan horumarinta qoyska iyo bulshada iyaga oo leh hal abuuro kala duwan ay ugu adeegaan dalkooda iyagoo ka qayb qaata dib u dhiska dalka waxayna mas-uuliyad iska saaraan sidii ugu shaqaysan lahaayeen xirfadaha kala duwan ee ay barteen farsamada gacantu waa mid ka mid a xirfadaha ugu muhiimsan casrigan taas oo ay baryahan dambe ku baraarugeen gabdhaha soomaaliyeed kuwaas oo kusoo badanaya barashada xirfadda farsamada gacanta iyo ku shaqaysigeeda si ay uga caawiso nolol maalmeedkooda iyo tan qoysaskooda haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid a gabdhaha wax ka bartay xarumaha farsamada gacanta iyagoona codsaday in maalgelin loo sameeyo kusoo dhawo barnaamijka haweenka ee raadiyaha sanguuni adigoo magacaaga noogu bilaabayo bismillaah magacaygu waa nafisa aadan cabdi waan ku dhowahay barnaamijkan maxay yihiin waxyaabaha aad bartay dhanka qurxinta dumarka timadidcidda inaad timaha dumarka loo hagaajiyo kalata maag-abka cilaansaarka dhankaasa bartay oo ah qurxinta dumarka farsamada qurxinta dumarka maxaa kuu kalifay inaad barato xirfadan farsamada gacanta ah waxay u kalifay inaan barto waxaa waaye inay yacni ay tahay hobigeyga ama qofka wax uu jecelyahay ayaa jiro waan jeclaa mar walba inaan gacanteyda qof gacanteeda wax ku qabsanaysaa noqdo marka hobigeyga ayay ahayd waxaan igu kalifay oo kalete oo qasab ah qofka inuu wax barto wax uu ku shaqaysan karo uu wax ku qabsan karo inuu barto maadaama ay qasab tahay waxyaabahaasoo badan ay u kalifay inaan barto farsamada gacanta waa maxay waxyaabaha ka faa-iiday farsamada gacanta intii aada baranaysay waxyaabo badan ayaan ka faa-iiday hadda maxaa yeelay qof had wax qabsan kartaa ahay qof waxaa ah maanta shaqaysan karto gacanteeda ku shaqaysan karto markaa imanaysa xarunta iyo maanta oo aada ka qalanjibisay farqi u dhexeeya muxuu yahay maxaa yacni aada kordhisatay intii aada baranaysay markaan imaanayo xaruntan alid farqi aada weyn ayaa u dhexeeya يعني marka imaanaya waxaa ah qof aan waxba garanaynin oo gacantiisa waxba maanta xirfad aanan lahayn haddana maanta waxaa ah qof xirfad leh wax qabsan karto hibo leh alxamdulilah farqi weyn ayaa u dhexeeya caqabadaha aad la kulantay intii aad baranaysay farsamada gacanta maxay ahaayeen walaa alxamdulilah caqabada saas usii weyn maanan kala kulmin caqabada way iska imaanayaan wax kastoo ad baranaysana ama howl kastoo ad qabanayso caqabadeeda way lahaanaysaa laakiin alxamdulilah caqabada hadda saas usii weyn oon leeyahay caqabada waaweyn baa jiray ma aysan jirin
maadaama aad ka qalanjibisay oo aada dhamaysay qayb ka mid a farsamada gacanta dareenkaagu waa sidee maxaad dareemaysaa Een, maadaama aan ka qalin jebiyey qayb ka mid a farsamaha farsamada gacanta dareenkayga aada ayuu u sareeyaa dareenkaygana lama soo koobi karo alxamdulilah waan ku faraxsanahay Een, inay wax kuu soo kordhaan inay wax iisoo kordheen oo maanta aan ahay qof gacanteeda wax ku baratay yacni wax kasto wax kasto xitaa aqoonta wax kasta waa caadi laakiin maanta hadaad mar gacantaada farsamo ku leedahay oo gacantaada ay ho- farsamo ku leedahay ood wax ku qabsan karso waa awood ilaahay dadka siiyo alxamdulilah aad ayaan u faraxsanahay dareenkaygana lama soo koobi karo ma rajeynaysaa farsamada hadda aad baratay inaad ku shaqaysato oo aad meel isaga soo saarto haa saasaan ku rajo weynahay aada ayaan ugu rajo weynahay inaan farsamadan iyo gacantan aan fars- aan gacanteeda ku bartay farsamadan aan gacanteeda ku bartay inaan ku shaqaysan doono oo meel iga soo saari doonto aada ayaan u rajeynayaa sababaha ugu weyn aan u bartay ayaana ka mid tahay inaan meel iskaga soo saaro
adiga ahaan yacni ma islaheyd farsamada gacanta maadaama aad ku biirtay haddana aad ka qalan jibisay heerkan aad maanta taagan tahay ee aada baratay farsamadii gacanta waad gaaraysaa ma islaheyd haa farsamadan gacanta hadda aan ka qalin jebiyey waan rajeynayay waan rajeynaya inaan heerkan ka gaaray waana ku dadaali jiray wax walba oo lagu dadaalana ama ah, yacni qofka maanta markuu wax baranayo rajo unbuu ku leeyahay soo sababtaan u baranayay een ugu soo dadaalayay ayaa ahayd inaan rajo ka lahaa marka alxamdulilah maanta rajadeena way ii dhowday oo waan islahaa maan maalin maalin maalmaha ka mid ah waad ka qalin jebin doontaa oo heerkan ayaad gaari doontaa waa waxaan ku taamayay een u dadaalayayba alxamdulilah maantana heerkii aan ku taamayay een rajeynayay waan imaaday waana soo gaaray maxaa ku dooratay qaybtan farsamada gacanta inaad barato waxaan ku doortay qaybtan farsamada gacanta ah ee weliba qurxinta dumarka inaan ku inaan barto waxaan ku doortay maadaama aniga dumar aan ahay een hablaha hablahan ay u baahan yihiin qurxin inaan hablaha qurxiyo ana aan ku faa-iido hablahooda qurux badan iyo aniga oo shaqaysanaya oo wax qabsanaya marka shaqada ugu fudud ee maanta qo- gabar dumar ah ee qabsan karta ama farsamada ugu fudud ee gabar dumar qaban karto waxaa weeye qaybtaas qurxinta dumarka Ee, waxaan isku fahmi jirnay macalimiinteena alxamd maasha allah khayr allah siiyo macalimiin noo heegan noo dadaalayay ahaayeen oo waxna fahansiiya si fiican ay wax noo fahansiin jireen waana isfahmi jirnay si wanaagsan baan isku fahmi jirnay macalimiin noo diranoo noo dadaalayana way ahaayeen ma jiraan baaqa aad u dareyso hablaha ku nool magaalada dhoobley
waxaan u dirayaa hablaha ku nool magaalada dhogley baaq ahaan ugu dirayaa hablo wax ku qabsada een, maanta gacantiina wax ku qabsada waxaan ku yidhi haddaa wax baratay xitaa oo ka qalijibisay jaamacad ama iskuul waa u baahan tahay haddana inaad farsamo gacan yeelato farsamada gacanta waa waxaan weligeed suuleynin wax kasta oo dhaco dhibaato kastoo imaata aad ku shaqaysan karto marka waxaan dhihi lahaa hala barto intaad yacni aad iska fadhisaan oo kalete barta farsamadaas gacanta ku shaqaysta wax ku qabsada gabdha wax qabsanaya wada qurqurux badan noqda insha allah
ugu dambeyntii maxaa dhihi lahayd maadaama aad ka qalan jibisay farsamada gacanta ugu dambeyntii waxaan dhihi lahaa maadaama aan ka qalin jebiyey farsamada gacanta horta aada bay u mahadsan yihiin dadkii waxna soo baray oo dhan dhammaanteed aada bay u mahadsan yihiin iyo dadkii ka dambeeyay inaan farsamadan gacanta barano aada ayay u mahadsan yihiin Een, waxaana leeyahay maadaama aada waxna barteen oo aada noo dadaasheen aada ayaad ugu mahadsantihiin haddana waxaan ku reen lahayn oon rabi lahayn in naloo sameeyo maalgelin meelaha aan ku shaqaysano naloo furo saaluuno meelihii laisku hagaajin lahaa qalabkii laisku hagaajin kara naloo furo maalgelin naloo sameeyo si aan u shaqaysano kusoo dhawo barnaamijka haweenka ee raadiyaha sangooni adigoo magacaaga noogu bilaabayo waxaan ahay waxaa magacayga la dhahaa shukri maxamuud waxaa jiro xirfado badan oo lagu barta xaruntan iyo adiga ahaan maxaa kuu dhaliyay inaad barato xirfadana shaqadeynta dumarka waxaan igu dhaliyay inaan xirfadda maxay ahayd barto oon dhaliyo de gurijoog macno ma laha marka waxaan damcay maxay ahayd inaan waxuun iga soo galaan oon shaqaysto oo maxay ahayd aan shaqadeeda wax ku soo saarto marka waxaa igu dhaliyay inaan ilmahayga bariiskooda ka soo saarto oo maxay ahayd iyo waxbarashadooda marka maxay ahayd inuu iska fadhi macno lahayn waan u sheegaya walaalaha kale ee maxay ahayd guryaha iska fadhiyan waxaa igu dhaliyay gabdho kale oon saaxiibanahay oo maxay ahayd hadda ka hor wax ka soo bartay marka gabdhahaasaa ii sheegay maxay ahayd iska fadhi inuu macno lahayn marka gabdhahaas baan ku dayday oo igu dhaliyay inaan wax barto dhaliyay maadaama oon arkay asxaabtayda iyaga oo maxay ahayd wax badan ka qabsaday oo maxay ahayd hawshoodii oo waxbarashadii wax badan ka qabsaday ana saasaa igu dhalisay inaan wax barto oon bal ana ka miro dhaliyo waxbarashadayda maxay yihiin caqabadaha aad kala kulantay markii aad baranaysay xirfadani ah nashqadeynta dharka dumarka wax walba oo la barto horta caqabadiisuu leeyahay laakiin hadda wax caqabad ahoo weyn maan kala kulmin alxamdulilah waxbarashadeedii waan ka midho dhaliyey waana haa waan rajaynayaa insha allah inaan maxay ahayd xirfadan sii barto oon maxay ahayd aan ilaa yoolkayga ka gaadho insha allah ugu dambeyntii maxaa kula talinaysaa gabdhaha kale ee ku nool degmada waxaan ugu baaqayaa haweenka shaqa la-aanta ee xaafadaha fadhiya inay maxay ahayd soo kacaan ay waxbartaan ay ka faa'iidaystaan maxay ahayd fursadooda oo maxay dharka karinta ay dharka kariyaan ilaansaar iyo dharkarin iyo harqaanba meesha ka jira intaba maxay ahayd inay bartaan oo isku dayaan oo guryaha ka soo kacaan baan maxay ahayd si ay naftoodiyo nafta ilmahoodaba u maareeyaan ayaan ugu baaqi lahaa kusoo dhawo barnaamijka haweenka ee raadiyaha sangooni adigoo magacaaga noogu bilaabayo waa mahadsan tahay marka hore waan ku dhawaa barnaamijka haweenka idaacadda raadiyo sangooni anigoo magaceygu yahay nafisa cabdi xasan maxay yihiin waxyaabaha aad bartay ha aniga waxaan bartay xirfadda gacanta waxaana ka bartay makeabka cilaasaaridda weji dhaqidda qurxinta haweenka maxaa kuu kalifay inaad barato xirfadan farsamada gacanta ah waxaa igu kalifay inaan barto walaal hobka marka koowaad riyadeydu waxaa inaan noqdo makeup artist gabar yani gacanteeda ku xilbaxday inaan noqdo gabar yani shaqeysato oo xoogeeda ayada maamulato loo shaqeeyo inaan noqdo riyadeyda ayay ahayd maalin un waa maxay waxyaabaha ka faa-iiday farsamada gacanta intii aada baranaysay run ahaantii waxaan ka faa-iiday inaan noqdo qof ammaanta ahay waayo shalay qofkaan ahaa miihi sababtan wey shalay waxaan ahaa arday la gacan qabanayo wax loo totoosinayo mar wax qaldaayo mar marba si lacagaha aan yani aan kusoo baran jiro durfo adag inaan ku kicina laga yaabi jiray inkastoo aan firii ku bartay laakiin waqtigii iyo qarashka i galay ayaa maxaa la dhihi jiray wax lasoo koobi karaa heer marka markaa imanaysa xarunta iyo maanta oo aada ka qalan jibisay farqi u dhexeeya muxuu yahay maxaa yacni aada kordhisatay intii aada baranaysay maxaa farqi oo weyn oo u dhexeeya markaa imaanaya waxaan ahaa cunug qol mugdi a laga soo bixiyey lana dhex keenay magaa guri nal ka wada iftiimaayo sidaas si lamid ah markaan imaanaya waxaan ahaa gabar iska caadi ah aanan aqoonin meel laga maro xirfadda gacanta meel looga hagaago cilaa saaridda ma aqaanin mar walbo waxaa dhib igu ahaan jirtay yacni gabar binaag bari safgal cilaan saaro ciid waa taqaanaa marka alxamdulilah hadda hadda oo noqday gabar wixii dhanba baratay hadday noqday cilaankii meekaabkii hagaajintii qurxintii laai maxaan dhihi karaa alxamdulilah waa kaafi kal dheeri caqabadaha aad la kulantay intii aad baranaysay farsamada gacanta maxay ahaayeen caqabadahan kala kulmaa waxay ahaayeen xoogaa iska yara dhib badan tahay muddada kooban ee ku jiranay waxbarashada maalin booyaani waxbaasi noqonayo alxamdulilah laakiin mar waxaa jirta macalimadda wax badan inoo hagaajinaysa anaga aan qaldeyno haddana hagaajin haddana aan qaldeyno haddana hagaajin haddana aan qaldeyno wixii kugu abuura ilaa heer aad niyad jabto marbasa wax u haleynayso laakiin hadafkaaga iyo yolkaaga hadduu yahay yaani meel alxamdulilah waa ka meel gaaraysaa way igu way igu yara adkeed xoogaa yaani makaabka cilaanka maadaama aan ahaa qof aan weligiis yacni wax bas jooreenin waxna sawirin aadaan ugu faraxsanahay shalay markaa imaanaya anigoo ahaa qof aanan waxba aqoonin maantana aan ahay qof wax barta ka qalin jibinayso dee shahaadadan wataaba ku cadeynayso oo shalay aniga keligaa baa soo gala maantana aniga shahaadayda iskala baxeena maadaama aad ka qalanjibisay oo aad dhammaysay qayb ka mid a farsamada gacanta dareenkaagu waa sidee maxaad dareemaysaa dareenkaygu wallaahi wax lasoo koobi kara maaha waayo waxaa noqonayaa marka koowaad horta marka koowaad aadaan u faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa macalimiintii macalimadeeda isoo garab qabatay kuwa isoo garab istaagay kuwa igu dhiirigeliyey dareenkayga horta mid lasoo koobi kara maaha oo maanta riyooyinkaan lahaa iyo waxaan in muddoba kusoo fikirayaa ii rumoobin taasoo ahayd taasoo ahayd ma- een, taasoo ammaanta inaan ahay qof gacanteeda maalinaysa qof waxaa la dhihi jiray aan cid binaadan wax uga baahnayn qof maan meel kasta ee tagtaa dunida kaga shaqaysan karta waayo hablaha quruxda aaday u jecel yihiin dunida meel kasta aad ka tagtid haddaa xirfadda ga- aa- xirfad aad leedahay ta weliba tan hadda qaaska aniga aan barto qurxinta haweenka hablaha dunida meel kastay joogaan marka meel kasta aan tago waa aaminsanaya inaan gabdho ku qurxin karo anigana aadan u faraxsanahay waxaan rajeynayaa goobo ganacsiyo waaweyn inaan furan doono insha allah
ma rajeynaysaa farsamadan hadda aad baratay inaad ku shaqaysato oo aad meel isaga soo saarto farsamadan hadda aan bartay of course waad waa rajeynayaa inaan ku shaqeynaa boqolkiiba boqol waaba huwaabo waayo cilaankii baa aqaanaa si- m- saaloonkii mada- madaxa la hagaajinaya fooneysadii galaankii makeupkii l- een, ula- udis- ulabisidda hablaha taashashkii maadaama dunidan aynu joogno gabdhahay ka buuxaan gabdhahana yaani markasta quruxda jecel yihiin qaar baa qalinjibinaya oo ku imaanayo ku dhahayo qorxi qaar kale oo ciida camal sida aroosyada xafladaha gabdhaha aadaya badanaa boqolkiiba sagaashan laashaq fursadan fursad aada u weyn waan dhihi karaa aniga dhankayga aadan ugu faraxsanahay waana waa boqolkiiba boqol inaan ku shaqaysan doono kuna shaqaysan karo heerar waaweyn aan ka gaari karo insha allah aada iyo aada u rajeynayaa weliba noloshayda mustaqbalkayga dambe iyo kan hadda labadaba inaan ku faa'iidi doono waa meel wanaagsan ka soo saari doono ayaan rajeynayaa hab- gabdhaheennana aan qurux badanayn doono aan qurxin doono mar waxaa jirta oo yacni kow marka wax la bilaawayo wax walba markii la bilaawayo way adag yihiin mafahante oo wax walba bilowgooda waa adeeg waxaan dhibaatadiisa la arkinna dhiiftiisa lama helo markii ani aan bilaabayay horta yool iga go-an buu ahaa inaan qalinjibiyo shahaadadaas aan ka qaato waxaan waqtigeyga aan ku bixiyo wax walba oo iiga baxayana aan ku bixiyo horta hadaf aniga aan dejistuu ahaa tusaale waxaan kugu soo hadal qaadaya gabdhaha jireen asla bilownay gabdhaha laga ilaa iyo labaatan soddon haddaan ku bilowno toban mise toban iyo shan aan ku dhameyneyne qofka oo maxaa keeni kartaa yaani go-aan adag aanan lahayn oo riyooyinkiisa hadafkiisa aanan ka dhaweyn karin oo markuu waxyar aan culeys ah dhibaato arkaba iska baxayo kaasoo kale ma la dhihi karo hadafkiisa ma ka dhaweyn karo laakiin aniga alxamdulilah dhibaatana ma jirin iga hor istaagtay anigana f- een, riyada aan lahaa iyo hadafkii aan lahaa inaan ka meel gaaro aan ka rumeeyo ayay ahayd waana hube waana ku qanacsanaa haduusan i- hadduu ilaahay maxaan yiri markaan gala hadduuba ilaahay tiis ii imaanin oo nafta iga oofsanin waan dhammayn doonaa insha allah kow waa naftaada yaani ka maaran dadka bini-aadanka ah naftaada ku tasho ma fahamtay hadda dunidanaynu joognaa dun- meel se gabdho jooga ma laha meel walba saaloona ka yaalo fahanti maanta aniga haddaan ardayad ahay beri maclimad ayaan noqonayaa waxaan soo saarayaa jiil cusub oo anigana aan barayo jiilkaas jiil kale isii saarayaan waa isdaba soconaysaa faa-iidooyin badanaa meeshaan naga soo galaayo magaalada aan ku noolnahay haddaan saaloone heer saraa ka furno oo gabdhaha lagu qurxinayo oo aroosyada lagu shidaayo wax kasta lagu sameynayo hataa ka sam- hataa ka- hataa ka helno maasha allah inoo noqonaysaa wax kasta ma jiraan baaqa aad u dareyso hablaha ku nool magaalada dhowbley haa gabdhaha ku nool magaalada dhoble maxaa u dirayaa had- saan wada ognahay gabdhaha ku nool magaalada dhoble boqolkiiba lixdan waa gabdho yaani iska joogo oo waqti badan way haayaan hadda waxay ku mashquulsan yihiin sas u weyn ma lahan Een, inta iskuullada dhigata ma ogi iyo inta shaqaysan ma ogi laakiin inta xaafad jooga ayaa badan oo fursadaha badan haya ee aroortis kasoo kaca ee xanjarada duba haddana cidda qada u kariya iska seexda iska nool noloshooda dhan saase gabdhahaas waxaan leeyahay intaad waqti haysataan waqtiga intuu ku ag joogo uu taagan yahay ayaa wax laga qabsan karaa mar hadduu ku dhaafo waqtigaas dib looma soo celin karo hadhow intaad shalaayi lahayd oo yaani qo- gabar facaaga ee aad wax ka toogi lahayd inkeys beri kamaala rarig yeelato reerkaaga uu kaa burburo ama ilaahay wiilka kaa qaato oo zawjkaaga uu geeriyoodo waxaa la rabaa waxaad ilmahaaga ku kaafin karto mafahanteen xirfad noocee rabto ha ahaate ilaahayow may ahaato kabatalonimo may ahaato xirfad un aad noloshaada iyo nolosha qoyskaaga ku maareyn kartaa la rabaa shaqo ceeb ma ahan ma fahamtee gabdhaha waxaan leeyahay kuwa wax barta iyo kuwa aan waqtiga haynin oo shaqeeyaan markii laga reebo gabdhaha xaafid joogayaasha ee waxaa idin leeyahay fursad dahabi aad haysataan kusoo biira kaaleya kaaleyana la barta nala shaqaysta noloshiina kaafiyaa baayayaal ugu dambeyntii maxaa dhihi lahayd maadaama aad ka qalin jibisay farsamada gacanta ugu dambeyn horta waxaan le saddex qodob aa meeshan ka sheegayaa finally waxaa waxaa u hambaliyeynayaa dhammaan aniga iyo ardayda ila qalin jibisay waxaan u hambaliyeynayaa macalimadeeni waqtiga badan na soo gelisay dadaalka nagu bixisay ilaa intaan na soo garab istaagtay ilaa maanta laga gaarayay waxaan leeyahay naftayda gacalo hambalyo waad u qalantaa intaan iyo inka badan dadaal oo hore usii soco kusoo dhawo barnaamijka haweenka ee raadiyaha sangooni adigoo magacaaga inoogu bilaabayo magacayga waxaa waaye sukre maxamed cismaan maxaa kuu kalifay inaad barato xirfadan farsamada gacanta ah waxaa igu dhiirigeliyay cilaansaarka inaan barto inaan wax faa-iido aan shaqaysto aan ani iyo awlaadeyda iyo reerkayga anfaco bikaas anoo iska fadhiya waxaan ka jecelahay inaan firfircooni sameeyo aan shaqa abuur samaysto marka iska fadhi faa-iido ma keenayo inaan qada kariyo inaan quraac kariyo inaan cansho kariyo aan iska seexdo aan iska soo tooso aqli ma noqonayso waxaan rabaa inaan shaqaysto aan wadankayga la qabsado aan maxeede wixii hawl aan raba aan samaysto ani waxaan xorriyadu aho nin aan ka sugin aan samaystaan rabaa inaan saaluhu furtoo kale ciidahoo kale ka shaqaysto habeenka arooskaas saas oo kale kiciyaan rabaa marka aadaan u jecela inaan cilaanka barto si fiicanaan oga bartaa markaa imanaysa xarunta iyo maanta oo aad ka qalan jibisay farqi u dhexeeya muxuu yahay maxaa yacni aada kordhisatay intii aada baranaysay maalinta hore imaanaya waxa maana garanaynin haddana kaale aragsaan u sameeya waad yaabaysaa gabdho badanaa u saaray anigana waan marsadaa ilmahayga waan u saaraa maasha allah aad baan u fiicana heer intee leeg ayaad isleeda aad ka gaartid xirfadan walaahi ku aad u ballaadhan ilaa inta cimrigayga ka dhiman aan rabaa inaan ku qaato inaan sii ballaadhiyo oon xataa meelo kale oon laga aqoonin cilaansaar iyo waxaas inaan tago aanba ani macalimad noqdaan baraan rabaaba sida wadankii oo kale intaan ku laabto kolba qofka adi aa kasii taqaano waa usii faa'iideen saas maahe saas u qor macalimada saamay ka dhigina saas u dhig hasaamay khaldantee ka tir meel kale ka hagaaji annagana macalimadaa nugu dhiirigelinaysa oo noo sii hagaajinaysa wixii naga khaldan annagana qofkan kasii sarreynaa usii hagaajina marka saas waay haa hadda waxaan bartaa gabdhaha soomaaliyeed sida loo hagaajiyo loo qurxiyo sida meekaabkoo kale cilaansaarkoo kale timaha loogu hagaajiyo ayaan hadda bartaa saasaan diyaar u ahayn inaan barto ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd hablaha ku nool magaalka
inay ayagana sida annaga oo kale inay isu dhiirigeliyaan kuwa aan ku jirin ay kusoo biiraan kuwa ka maqana ay u sheegaan aysaa gabdhaha ku wada qurxiyaan ayagana aysaa isu qurxiyaan aan ku dhiirigelinaya sida annaga waa tahay dhegaystayaal waxaa intaa inoogu eg barnaamijkeeni haweenkaad kala socoteen raadiyaha sanguuni mawjadii siddeetan iyo toddoba dhibac toddoba meykaartiis dhobley nawaaxigeeda barnaamijka waxaa idiin soo saartay islamarkaana idinla socodsiinaysay anigoo ah firdoos axmed cabdi intaan barnaamijkan kiis xiga dib hawada uu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi oo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeehiyo iyo hayin dulqad badan